halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka o dhan dhegeystayaashana sharafta lahow kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa faarax aan idin leeyahay dhegeysi wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oo aanu idinkugu bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegiina u raxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegays wacan halkaad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora ciwaankanaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa balse intaanan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaa leh waxaad kusoo dhawaataan heestan dhegeystayaal waxaa la soo gaaray wakhtiyadii aynu idiin sheegi jirnay barnaamijka caafimaadka oo ah mid qiimo weyn u leh nolosha guda dadka waxaanan idiin rajeynayaa inaad ka kororsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaynu noo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo maanta ka hadlaya gooryaanka loo yaqaano tebon inta ka horeysana aynu dhegeysanno heestan halka wuu ka nuuxsaado haddii nabar ka soo baxo dadku wuu mugaadaa naxadintiyo jacaylkuna markay kugu nagaadaan naafaad la noqotaa anna dhagaan muglaanta intaan naawila ah iyaan adduunyadii kan oogin anna dhagaan nuglaanta intaan naawilaayan adduunyadii kan oogay sida neefta wayla naacawda caashaaqa sida neefta wayla naacawda caashaaqa hawadan kanuga kanugaye hawadan kanugaye
haddaba gooryaankanati waa goryaan asagana dhacirada qofka biniaadanka ku nool sidoo kale asagana waxaa laga qaadaa biifka oo bok waxa la yihahdo hilibka xoolaha sidiba lo-da ayaa aad iyo aad mataqaana looga qaadaa oo wuxuu keeni karayaa cudurada aada iyo aada caloosha dhibaato ugu sameeya nabray ku sameyn karayaan shubanay ku sameyn karayaan dhibaatooyin xagga mindhaciradii oo qabsama ayay aada iyo aad mataqaana u sameyn karayaan marka tebom inta badan waxaa lagu arkay east africa lagu arkay oo aada iyo aada ugu badan yahay oo kamid yihiin wadamada kenya iyo soomaaliya iyo mataqaana ethoopia siba ethoopia oo aada iyo aada hilibka cerin loogu cuno aada iyo aad ayaa loogu arkay dherarkiisa bahalkan ama tebo kan gorankaniti waa toban mitrs waa mid aada iyo aada u dheer usualna dadka badanna inta badan ma ka cabaadaan ilaa ay filad noqdaan oo ay noqdaan kuwo aada iyo aada mataqaana u dhibaateysan marka kale waxaa ku arkaysa saxarada asigoo oo soo raacay oo waxaa ku arkaa white dixiri ah marka baltrination ama nafaqo xumo wuxuu keeni karayaa mar alla marka nafaqada aada kula dadaalaan caruurta marka inta badan haddaad u baahan tahay in aad cunugaaga ama adiga aada iyo aada cudurkan aaga baxdeen waa in mataqaanaa inta badan cuntada la karkaraya cuntada sida mataqaana qudaarta ah ama cuntada hilibka sida lo-da iyo ariga waa in aada iyo aada loo mataqaana dadaalaa marka inta badan cudurkaniti wuxuu sababaya sidaa idiin sheegay matag ayuu shababaya calamo jirna waa sababaya inta badanna waxaa loo baahan yahay in cudurkaniti lagu hago qaadista saxarada oo la geeya labortori la geeyo haddaana arinkaas saas loo sameynin cuduradii kale laguma kala garan karayo mana lagu kala mataqaanaa saari karayo waxa un lagu kala saari karaya waa in baarista lagu sulan tuubon waxaa loo baahan yahay hilibka biifka in aad iyo aada loo karkarayo oo aad iyo aada mataqaanaa loogu dilo jermiska qaarkeed ka mid ah maxaa yeeley haddii aadan hadaadan sameynin ee, karkarintaasito wuxuu baabi'inaya ama mataqaana aada iyo aada u dhibaya muruqyada caloosha aada iyo aada u dhibaya meeshaas uu ba- inta badana uu ku nool yahay ee, lo-da naftigeeda aada iyo aada ayuu u dhibaateeya oo wuxuu u keenaa dhibaatooyin marka waxaa loo baahan yahay in daawooyinka noocaanati ee la yiraahdo atibrin in aada qaadatid oo aada u qaadatid single dosa ah maalintiiba ilaa iyo saddex maalin in aad qaadatid marka ee, cudurkii wuu istaagaya tabardaridii iyo shubankii inta badan uu ka istaanaya waxaa jirta daawo kale oo loo yiraahdo yosasan ama yomizan daawo la yirahdo ayaa jirto oo aada iyo aada loogu dartay oo u fiican ee, mataqaana daaweyntiisa maalintii laba garam ayaa la siinaya afar tableted ayaa la siin karaya divided doses ahaan ayaa loo siin karaya oo habeenkii iyo maalinta ayaa lagu kala qayban karaya marka waxaa loo baahan yahay in hal saac ka bacdi in qofkii cunto fiican u qaato si uu kaniinigii iskaga ilaaliyo ilmaha lixda sano jiro waxaa la siin karaya hal garam ayaa la siin karaya if macnaha haddii uu kaniinigan available u yahay kaniini kale ayaa jiro antifen waxaa la yirahda ayaa jiro isagana laba garam ilaa afar garam ayaa maalinta la siin karaya oo wuxuu la mid yahay nicolasamiid ayuu la mid yahay marka wuxuu joojinaya oo hakin gelinaya cudurka mataqaana calooshaada ku fafayo oo tebwankan uu keenay maadaama tebwankan uu aada u dhadheer yahay uu bahal aada u xun uu yahay wuxuu keeni karaya in uu caloosha asaga isku balaariyo muruqyada caloosha burburiyo nuxurkii caloosha soo gelayana meesha uu ku baabi'iyo marka waxaa aada iyo aad looga bixi karaa cudurkaniti in aa iska ilaalisid nafaqa dare inaa iska ilaalisid hadduu calooshooda ku jiro waa in aa qaadatid daawooyinka qaar kamid a ee nafaqada soo celinayo sida eh, birta daawooyinka birta waa inaa qaadataa sharobafeerada waa inaa qaadataa cabitaanka waa inaa basataa eh, inta daawada ku socoto Eh, marka calaamadaha noocaas aa isku aragtid ee ah in qofkii labalabo iyo matag iyo tabardaro ay ku xiriirto ama dawaqsin aa isku aragtid dawaqsinka waxaa kamid ah eh, dhiigii oo hoos oo qofka biniaadamka u dhacayo maxaa yeelay mada- maskaxda haddayna helin ee dhiig ku filin oo soo gaara waxaa dhacayso in mataqaanaa ee, koomaba aad geshid dawaqsinka aa arkaysid waxaa waye dhiigka qofka biniaadamka oo haas u degaya ama dhiiggii qofka biniaadamka oo infection ku jimo septicemia marka uu keenayo in cudurkii uu burburo marka alaaba haddii aa aragtid cabitaanka ayaa la basadaa haddii caruurta afka waxba ka qaadan kara tuubada afka ayaa loo gelinaya kabacdi xididadana waxaa laga siinayaa biyihii caadiga ahaa ee sokorta ahaa ayaa iyaga naftigooda maadaama halhal aan usoo qaadan qoryaamada marka waxa waye mid kastaba ee, waxaa loo baahan yahay habka loo dilaa daawooyinka qaar kamid a waa iskaga mid daawo qaar kamidna isku mid maaha marka waxaa ku arki doontiin meelaha caafimaadka ama golaha caafimaadka ayaa tegaysiin goyraamada inta la isku dili karo ayaa idin siinaya warqada ay ku qoran yihiin oo boogag ayaa ku korgarsinaysiin oo ku qoranaysiin iyaga markaas ayaa habkii ilmaha daawada loo siinaa ama cunuga markaa aragtid in cudurkii waagyahay mid lamid ah uu soo hayo haddii meel takhtar aada joogin in aad daawada siisan karaysid daawooyinka qaar kamid ah ee sharoobooyinka guryaha ku hakado oo markuu cudurka qof ka baabao guryaha laska dhigo uma fiicna ciyaalka waxaa loo baahaya in aad ka ilaalisin
sidaan horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim ah marka la eego jiritaanka biniaadanka caafimaad la-aantiisana noloshu waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan tala iyo tusaale quseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qora waraaqo inala socodsiiya ciwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa boostaha afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa boostaha afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana aynu dhegaysano heestan dabacsan
sida laga dhabigiyo laamaha areeriga dabaylu hululahayaan waxa aan la liiceen la liilidanayaan sida laga dhabigiyo laamaha areeriga dabaylu hululahayaan waxa aan la liiceen la liilidanayaan sawadiga la'aanta haddaan joogo laba minid aanan kugu lamaanayn cuntadii la liqayiyo kama go'ayo luuko fikriguma halaasimo fikriguma halaasimo laba minid aanan kugu lamaanayn cuntadii la liqayiyo mago-ayiyo luunko kerigumahalaasimo kerigumahalaasimo indhuhu kugu ligliigana laxbahaagu badana laabtaani ku jeceelaay intaynan ladnaano lihibaan tagofi aloo qasay wadagelin imeenu laadaamin Thank you.
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga imaanayay kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil mowduuca maantana wuxuu ku saabsan yahay adeegihii aan daacadda ahayn intaan gudagelin aynu dhegeysanno qasiidadan
xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xumaantaydii buu dhintu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xinjirtiisii buu igu dhaqu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay dembigaygii buu xalayu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay geeridu ka xoog badiyu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xabaju ka soo baxayu xamdi baygu waajibay xalay baan masiixi arku xamdi baygu waajibay xertiisi ayaa aragto xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay xaqiiqdii ayaan helayo xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay ibliskii ayuu xabiso xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay cadaabkii xorbaanka ahoo xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay iimaankaygii baa xasilo xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay xumato dhan buu iga tiro xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay kitaabkiisii baana xafido xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay xalal qudataan ahayo xamdibaygu waajibay xalay baan musiixi arko xamdibaygu waajibay
walaalayaal kusoo dhawaada casharkani haddana waxaan sii wadaynaa wax ku saabsan arintii ku saabsaneed cafiga waxaanu horey usoo aragnay wax ku saabsan cafiga taasoon aan ka wada hadalnay si qof hadduu qof kale u gefo maaragtay laisla wadaagi lahaa oo maaragtay in xumaan laisu qabo ay ahayn laakiin xag ilaah laga fikiro waayo maadaaman ilaah aan ka baryayno inuu noo cafiyo waxa weeye waa inaan annagana aan isku noqonin cadowiyaal waayo haddin dhexdaan cadowiyaal isku noqono cafiga xag ilaahina waxaa laga yaabaa inaan gefno taas daraaddeed casharkan oo hadda aan sii wadi doono wuxuu ku saabsan yahay kii horey aan soo sheegnay oon sii wadayno oo waxa waajibka cafiska ah iyo masalka ku saabsan mididinkii abaalka darnaa
waxaanu aragnay markaasuu butros ayaa u yimid oo ku yidhi saydow imise goor baan cafiyaa walaalkii hadduu ii dambaabo ma ilaa toddoba goorba ciise ayaa ku yidhi kugu odhan maayo ilaa toddoba goor laakiin ilaa toddobaatan goor oo toddoba ah sidaa darteed boqortooyada jannadu waxaa loo ekaysiyaa nin boqor ah oo doonayay inuu addoommadiisa ka xisaab qaato walaalaal meeshaan waxaan aragnay butros sidaan hore usoo horen wuxuu ahaa nin fudud oo ahaa waxyaalo badan inuu ogaado mar kasta inuu yahay saas daraaddeed ciisuu u tegey uu weydiisay wuxuu yidhi uu ku yidhi saydow imise goor baan cafiyaa walaalkay hadduu iigu dambaabo ma ilaa toddoba goorbaa waxaanu arkaynaa meeshaan inay wax ka jireen toddobadan goor maxaa yeelay hore waa idinkugu taabtay baan umalaynayaa inaan soo taabannay wax ku saabsan nambarka toddobo nambarka toddobo wuxuu yahuuddu u ahaa nambar dhan waayo wax kasta oo toddoba ku jirtay waxay ahayd nambar dhan laakiin nambar toddoba ka hooseeya uma aan no- looma qaadanaynin sida lix iyo wixii ka dambeeyo inay ahayd nambar buuxo naagtaas daraaddeed uu butros weydiiyey miyaan cafiyaa toddoba goor laakiin su-aal uu geliyey taas daraaddeed ciise ayaa ku yidhi kugu odhan maayo ilaa toddoba goor laakiin ilaa toddobaatan goor oo toddoba ah taasoo ah toddobaatan goor oo toddoba jeer loo xisaabiyey bal haddii aan annaga nafteyda isweydinno dad noocaan nahay haddii aan maaragtay intaasoo jeer aan gefi karna sidaan u arka waxaa waaye waa tri weyn oo waxaa waaye haddii lasku xisaabta lagu dhufto waxaa waaye afar afar boqol iyo sagaashan jeer haddii aanay dad ilaah ka baqaayo dad wada degan dad oo maaragtay xigmadda xag ilaah ka timid ay ku degan tahay oo wada nool oo siday maaragtay ilaah inay ula xiriiraan rabaan ibni aadanka kula nool adduunka as ula xiriiraysid maba dhici karta sidaan umalaynaya in afar boqol iyo sagaashan jeer uu qof kuu gefo misene hata waxay noqon kartaa in adig qofka u geftid waayo mar kasta ma aha inuu qofka ku gefo laakiin annaga naftayna qofku waa u gefi karnaa saas daraaddeed wuxuu leeyahay sidaa daraaddeed boqortooyada jannada waxaa loo ekeysiyey nin boqor ah oo doonaya inuu addoommadiisa ka xisaab qaato taasoo ah waxaa jiray nin boqor ah oo addoommadiisa beerta geeyey oo markay falayeen waxyaalo badan ayaa dhibaato ka soo gaartay waayo midba midka kale shaqada sida caadiga uma qabanayn laakiin waxay ahayd in midba markuu u ark siduu u shaqaynayo uu shaqada ka fuliyo saas daraaddeed aan u aragnay in boqortooyada siduu ciise u ekeysiyey ay tahay nin boqor ah oo doonaya inuu addoommadiisa ka xisaab qaato waayo haddii aanu fiirino waxaa waaye qof kasta oo shaqo leh waxaa waye in shaqadiisa la eego si maaragtay hadhow markii hata wax bixin ay gaarto misale lacag bixinta ay gaarto loo ogaado qof walba xisaabta uu qaatay saas daraaddeed ayaanu iisu arkin ayaan dhihin anima aan u gefin asagaa ii gefay oo uma cafin karo waayo waa ilaa asaga u cafiya laakiin hataa hadduu asaga u yahay kan ku gefay waxaa waye niidaan inay nadiif u ahaataa onta sinno haa waan ku gefay mise waa ii geftay laakiin walaal waxaan doonayaa inaan iisu cafinno waayo ciise masiix wuxuu doonayaa inaan iisu cafinno oo boqortooyada jannadana kuma geli karno haddii aan anaga iisu cafinin oo ilaah nooma cafin karo
dhegeystayaashana sharafta low maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawadeedii soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan haddii aad haysaan wax tale ama tusaalaha ay ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya cinwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dabariday dalmar waxaana idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay misisniyamongo intaynu markaa labada dib ugu kulmayno sidaay nabadgelyo dhammaantiin